sana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax arbaca taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha shanaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaah yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgal ay ka sameeyeen deegaano hoos taga degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ayaa waxa ay ku dileen tiro maleeshiyaada oo ka tirsan kooxda argagixisada ah barnaamijkan dhegeystayaal idinkugu soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyey waxaan kaloo barnaamijka dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa intuu hawada ku jiro waxaa saruka xoogle laga dareemayaa khudradda kala duwan ee kasoo go-a beeraha dalka iyadoo heerkii ugu sarreeyey dhinaca sarukaca qudaartu ay tagtay iyadoo lasoo sheegayo in xabadda yaanyada ah kushina la gadayo barnaamijka waxaan kaloo dhegaystayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa kooxda manchester united oo la tira hankii ahaa inay ka qayb gasho horyaalka champion leaga ee sanadka soo aadan oo waxay ku biirtay kooxa ay ka mid tahay chelsea qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa najiib ayaa farsamaynaya anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinaana barnaamijkan idinla socodsiin waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada wararka waata dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan meel kastaad joogtaan nabad ayaan idin leenahay sidaan barnaamijka hordhiciisaba idinkugu sheegay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal waxa ay ka sameeyeen deegaano hoos taga degmada ceelbuur ee gobolka galguduud iyadoo tiro maleeshiyaad ahna ay ku dileen ciidanka howlgalka ay sameeyeen oo hubna laga soo furtay haddaba korneel axmed maxamed tareedisho oo ah taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan bariga gobolka galguduud ciidamadana hogaaminaya ayaa iminka qadka si toosa ugu jira taliya haddaad marka hore maqasho subax wanaagsan marka xigta maxaad nooga sheegi kartaa bal howlgalkan halka uu ka dhacay iyo ciidamadu waxa ay kusoo furteen
subax wanaagsan waa mahadsan tahay allah mahadda iskale ciidankan hadda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu joogaa meesha la yidhaahdo degmada la yidhahdo galcad howlgalkana wuxuu ka dhacay meel u jirta degmada galcad ee afar iyo toban kilomitir waxaa fuliyey qeyb kamid a ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkan degan oo howlaha ka waday ma ahan ciidan aada u badan waxaa hawshaas fuliyey waxaa fuliyey hal unug oo maxaanku irahdaa ka kooban toban askari waxayna galeen meel ay degan yihiin nimankaas argagixisada ah ayay habeennimo ugu dhaceen halkaasna waxaa ka dhacday dhimasho soo gaartay cadowga oo ilaa lix lix nin ay ka dhimatay shan qorina way kasoo furteen saldhiggii ay weerareenna maxaanku irahdaa cadowgu waa ka kala yaacay oo waa burburay taliskoodii meeshaas hadda ku jiray taasna waxaa mahaddeeda iskale allah mahadda iskale waxaa mahadda iskale ciidamadan xoogga dalka soomaaliyeed ee halkan jooga dadkii soo tababaray ee u tababaray sidii kumaandoodkii oo kale oo ay ah ciidanka amisom ee gaar ahaan ciidamada etoobiya hawshaasna waxaa qabatay waxaa qabtay toban askari oo ka mid ah ciidanka halkan degan ama guutada halkan degan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna taasna waxay hadda maxaanku irahda diilo fiican kusii abuuri doontaa dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meeshuu joogaba inuu howl howlsan aada iyo aada ugu daydo qaban doonaan hadduu ilaah yidhaahdo howl middan kasii wanaagsan waayahay waxaad noo sheegtay in howlgalkan toban askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay fuliyeen howlgalku qaabku u dhacay ma dhinaca lugta ayay ku baxeen ciidamadu mase diyaarad ayay wateen
maya maya ciidankan waxay ku baxeen lug ayay ku baxeen lug ayay hawshooda kusoo fushadeen lug ayayna kusoo noqdeen hawshoodana si sharaf badan ayay usoo guteen dhammaan shacabka soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa inay ku kalsoonaadaan ciidankooda xoogga dalka soomaaliyeed maanta wuxuu awood u leeyahay isagoo all allihii untay okoonkan oo kaashanaya in uu cadowga la diriro hal iyo labo iyo maxaan ku irahdaa guuto iyo urur mid walba uu yahayba inuu la diriri karo cadowgan kana saari kara dalka haddii waa la marka yidhaha saldhiggan aad sheegtay in eh, ay ay kooxdan argagixisada ah ay ku aruurs- ku aruursanaayeen ma maleeshiyaad keliya ayaa joogay mase horjoogayaalna way la joogeen oo waxa dhintay way ku jireen
hadda waxaa dhintay eh, waxaa kamid ah nin meeshaas amiirka ahaay oo sida la sheegay maxaan ku irahdaa amiirka ahaa magaciisina maxaan ku irahdaa anagu hadda eh, saa uma garanayno laakiin nin amiira oo watay ciidanka meeshaas degan madax ka ahay ayaa halkaas ku dhintay oo maxaan ku irahdaa aan sawiradiisana soo bandhignay weliba hadda laga heli karo maxaan ku irahdaa internetyada meel walbaba waayahay hadda marka qorshuhu eh, muxuu yahay een, halkan unug aad sheegtay een, ma ciidan ayaa meel ku sugayey mase galcad intay ka tageen ee deegaanka aad sheegtay weerar ay ku tageen haddana soo laabteen
haa intay halkan ka tageen taliskoodii ka tageen ayay weerar ku qaadeen afar iyo toban kilomitir ee, hawshoodiina kasoo fushadeen iyagoo nabada uusan hal askari wax kasoo gaarinna ay kasoo noqdeen taasna ma haddaas waxaa iskale allaha weyn ayaa ma haddaa iskale waa tahay ceel buuraad ka soo tagteen galcad ayaad joogtaan een, adig adinka iyo ciidamada kale ee aad kaashanaysaan maxaa idiin xigay galcad
Ah, galcad waxaan hadda halkan u joognaa inaan hawsheena kasii wadno insha allah waana lasii wadayaa goob walba oo cadowga ummadda soomaalida uu joogana ciidamadan way sigi doonaan maxaan ku irahdaa meel kale oo maxaan ku irahdaa ay u gaar yihiin ma jiraan ciidamadani waa ciidamadii qaranka soomaaliyeed waa ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed goob walba oo cadowga laga sheegana way sigi doonaan insha allah waayahay taliya bal ka waran iska warqabka een, ciidanka hadda ee ku sugan dhinaca mudug iyo ciidanka ku sugan dhinaca shabeellaha dhexe iyo kuwa hiiraan ku sugan iyo idinkoo dhinaca galguduud jooga bal iska warqabkiina ka waran oo ku aadan la dagaalanka kooxda argagixisada ah
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel walba uu joogo hal amar ayaa ayuu qaataa oo ka qaataa taliska xoogga dalka soomaaliyeed waxaana maxaan ku irahdaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa iska warqabaa howlihiis oo dhanna waa waa wada socdaan insha allah waayahay bal waayahay intaas markaan uga gudubno howlgalkii iyo dhibkii soo gaaray kooxda argagixisada ah ka waran dhinaca nolosha ciidankan xoogga dalka ee ku sugan bariga gobolka galguduud
maasha allah ciidankani waa nool yihiin waana noolaan doonaan inta ilaahay ugu talagalay wax dhiba oo ay qabaanna ma jirto way og yihiin dowladoodu inay tabar yar tahay way og yihiin in dalku uu u baahan yahay maanta in iskaa waxqabta lagu shaqeeyo hawshaas oo dhanna way fuliyeen wayna fulin doonaan wixii kalena insha allah waaya waaya marka ugu dambayntii een, degmooyinka ciidanku ay ku sugan yihiin wadooyinka qaar waxaa la sheegi jiray in een, kooxa maleeshiyaad ah ay ku jiraan islamarkaana ciidamada mararka qaarkood ay wadooyinkaasi furaan wadooyinkii kol hore aad sheegtay in la furi doono hadda ma furan yihiin markaan kasoo qaadno een, ceelbuur iyo dhuusamareeb iyo iyo iyo deegaanada kale la xiriira ma laga leexiyey maleeshiyaadkii ku sugnaa dhammaan waa furan yihiin dhammaan waa furan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom dhammaantood wadooyinkaas oo dhan way maraan wayna furan yihiin wax dhibana kama jiraan shacabka soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa inay kaashadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo amisom ay kana soo hoos baxaan shakhsiyaadka yaryarka ee arigooda iyo xoolahooda iyo ka dhacaya waxaan diyaar u nahay anagu inaan cid walba waxa ay noo soo sheegta aan qabano cadowga meeshay kusoo sheegaana aan ka duldhacno hadduu ilaa yidhaah
korneel axmed maxamed treedisho oo ah taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee ku sugan bariga gobolka galguduud ayuu ahaa oo isagoo een, galcad ku sugan een, qadka telefoonka iigu waramayay taliya aad baad u mahadsan tahay waxyaabihii ku soo kordha een, howlgallada ciidamada ay ka wadaan een, gobolada dalka oo gobolka galguduud uu ugu dambeeyo wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan ugu soo gudbin doonaa
Karar waxaynu joognaa dheggantiin dhegihiina furao dhulka daaficiisiyo dhimashada dhimashada
dhimashada hasiidina Ah, dhimashada dhimashada
dhimashada hasiidina
soomaalay dhammaantiin dhegihiina furao dhulka daaficiisiyo dhimashada dhimashada
dhimashada hasiidina Ah, dhimashada dhimashada
dhimashada hasiidina
taariikhdu waa dhaxal ma dhammaanta weligii ciidankeenna dhiidhiyey dhinaciyu kaa xigo walee lagama soo dhaco
taariikhdu waa dhaxal ma dhammaanta weligeed ciidankeenna dhiidhiyey dhinaciyo kaa xigo
walee lagama soo dhaco dhaqdhaqaaqa xoogiyo dhinacyada bilaystama dhammaan ciidankiyo kuwii dhaafsanaaye dhaqdhaqaaqa xoogiyo dhinacyada bilaystama dhammaan ciidankiyo kuwii dhaafsanaaye
xilka dhabarka saaro waa dharaarti geerida laga dhigay xalaashee dhimashada dhufaysyada
dhufayskooda ugu gara Ah, dhufaysyada dhufaysyada
dhufayskooda ugu gara dhaqdhaqaaqa xoogiyo dhinacyada bilaystama dhammaan ciidankiyo kuwii dhaafsanaaye dhaqdhaqaaqa xoogiyo dhinacyada bilaystama dhammaan ciidankiyo kuwii dhaafsanaaye
xilka dhabarka saaro waa dharaarti geerida laga dhigay xalaashee dhimashada dhufaysyada
dhufayskooda ugu gara Ah, dhufaysyada dhufaysyada dhufayskooda ugu gara waa tahay dhufaysyada dhufaysyada dhufaysyadooda ugu gala ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida dhammaantood badee diyaar bay u yihiin inay ay dhufaysyada ugu galaan cid waliba oo cadowgo isku dasha isku dayda in ummadan soomaaliyeed ay hor istaagto hase yeeshee shacabka iyanada waxaa looga baahan yahay taageerada een, ciidanka qalabka sida ee soomaaliya haddaba qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan heystan een, een, een, kusoo qaadan doonaa hase yeeshee dhinacii waxaanu weli ku guda jirnaa arrimaha dalka een, gobolada haddii aan fiiriyo goboladii shabeellaha hoose een, shabeellaha dhexe iyo hiiraan ee webi webiga biy biyari ayuu sameeyey een, ee, goor aan saas usii dheereen hase yeeshee hadda haddana webigii markuu biyo keeno wuxuu bilaabay in uu fatahaad uu ka sameeyo deegaanada qaarkood een, gobolka shabeellaha dhexe ayaa een, laga soo sheegayaa in webigu uu fatahaad uu ka sameeyey sidoo kale gobolka hiiraan iyana meelo ka mid a fatahaad ayuu een, webiga webiga shabeelle uu ka sameeyey een, abuukar axmed bacadle wariyaheena gobolka shabeellaha dhexe ayaa qadka een, si toosa ugu jira een, abuukar ilaa iyo hadda intaa lasoo cilaamiyey imise deegaan ayuu een, webigu fatahaad ka sameeyey
waad mahadsan tahay deegaano fara badan ayuu webiga shabeelle deegaanada ka mara gobolka shabeellaha dhexe uu ka sameeyey waxaa kamida deegaano ismaa degmada jowhar iyo degmada mahadaay haddii aan degmada jowhar ka hormarno wuxuu ka sameeyey deegaano fara badan oo ay kamid yihiin bayaxaaw raqayle maandheere suugaarey bacadley iyo deegaano fara badan sidoo kale magaalada jowhar meelahaan sidaa uga fogeyn oo lagu magacaabo tuulada brima centro ah iyana si aada webi uga fatay markaasa haatee webi waxaa fatahaada intaasi oo dhan ay weliba ka sameeya dhanka bari ee magaalada jowhar oo jidka magaalada muqdisho ilaa iyo jorskuxa wax saameyna ilaa ay hadda weliba kuma kuma yeelan hase haatee waxay go-doon ka dhigayaan deegaano fara badan oo kamid gobolka shabeellaha dhexe ee wadooyin isku xira gobolada diriskala sida hiiraan iyo galgaduud marka waxaa kamid deegaanadaasi oo laga yaabo in ay godoon noqdaan degmooyinka abale iyo aadneebaal iyo tuulooyinka la xiriira sidoo kale degmada mahadaay waa weligu hal ka lagu magacaabo hurwaa ayuu ka sameeyey fataad waxaana sidoo kale awadi uu ku socdaa dhanka bari marka fatahaadahaasi waxay saameyn ku yeesheen dunyada dadka iyo beeriyaalkaas fiilay hase haatee maamul gobolka shabeellaha dhexe wuxuu wadaa dadaal uu kaga hortegayo biyahaas webiga shabeelle ee fatahaada sameeyey marka marka abuukar biyaha uu webigu wado ma biyo badana marka muse waa waa biyo iska caadiya oo oo saameyn saameyn badan dhalin karin
waad mahadsan tahay webiga shabeelle tani marka uu biyo keenay iminka muddo laga joogo wax ka yar bil biyo aada u fara badan ayuu webigu keenay si xawliya ayuuna iminka ku socdaa deegaanadu ku fatahayana waxaa dad moodaa gooba uu ku fatahay in ay ka badan yihiin weli u moodo sida baddi oo kale biyo aada u fara badan oo si aada u fadhiistay dhulkaasi marka waxaa xusuusin wax sidoo kale bilkaya weliba shabeelle inuu ahaa mid buray oo qalalay oo deegaanada iminka dadku ay ka cabanayaan ahaayeen dad marka hore ka cabanaya biyo la-aan oo maamulka uu biyo u dhaaminayay marka dadku waxay sheegayaan in weliba shabeelle uu u baahan yahay biyo xireenadii xilligii dawladii dhexeed soomaaliya ee jirta in dib loo soo celiyo oo dawladda dhexe ma jirta biyo xireenno ayaa ku yiri gobolka shabeellaha dhexe sidaa biyo xireenka sabuun iyo biyo xireenka shiinaha oo marka weliba saa usoo farabato kanaalo fara badan loo weeci jiray albaaba laga xirayo biyahan oo weliba shabeelle dawladda ugu samaysaa saata iminka howlgab ay noqdeen abuukar marka ugu dambeyntii wax gurmad ah oo muuqda oo ganacsatada ama maamulka ay sameeyeen ma jirtaa oo dadka deegaanka lagu caawinayo in biyaha laga celsho
way sameeyeen maamulka ganacsatadu ka iskaashanaya ayay gurmud aada u weyn sameeyeen ganacsatada ayaa ku deeqay budoosara waaweyn oo iminka weliga meelaha uu ka bisaacay loogu sameynayo caratuur fara badan hase haatee waxaa jira goobo fara badan oo qaabkaasi looga hortegayo fatahaada webiga biyiis lagula dagaalama aysan geli karin hase haatee dadka deegaanka ay jawaano carka buuxaan u adeegsanayo iyadoo maamulkuna dhinaca webiga uu dooni u adeegsanayo marka hawsha way socotaa hase haatee waxay u muuqataa mid ka baaxad weyn maamulka iyo shacabka halkaani ku nool oo u baahan gurmad caalamiya abuukar axmed bacadle waryaheena ayuu ahaa oo qadka telefoonka magaalada jowhar si toosa ugu jiray wuxuuna ka warbixinayay sidaad maqlayseen deegaano uu fatahaad ka sameeyey webiga shabeelle ee gobolkaas mara sidoo kale waxaa lasoo sheegayaa in xaafado ka tirsan magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan iyana webigu uu fatahaad uu ka sameeyey haddaba warbixino iyo warar ku saabsan fatahaada webiga ayaan dhegeystayaal insha allah idiin soo samayn doonaa webigu markuu biyo yareeyey abaarna dalku ay ka dhacday qudradii sarukac ayaa ku yimid inkastoo webiga shabeelle uu mar kale biyo keenay laakiin qudradii weli cirka waana markii ugu sarreysay heer intaa la eg ay ka gaarto in ay qaal noqoto qudradda kala duwan ee lagu iibiyo suuqyada magaalada muqdisho mid ka mid ah ganacsatada qudradda iibiyaha ayaan wax ka weydiin doonaa marka hore bal magacaaga noogu bilaaw marka xigtase maxaan ka ognahay laaya hadda sarukacaan la sheegayo in qudaarta noocyadeeda kala duwan oo ku yimid magacayga horta waa cumar jeelle waxaan jeedaa suuqa kudaarta ee soobiyaano runtii kudaarta waa waxyaabo aada u badan baa hadda iska bedelay haddii dhanka mooska aan ku hormaro waxaa weyaan horta mooska sidiisaba hadda roob roobba ayinka la sugaya cudurka beerihii baa deg iyo qoraxdii wixii baa jiray hadda laakiinse waxaa lislaa roobka iyo webiga waxbay ka bedeli doonaan laakiin hadda waxaa la arkayaa in mooskii kumentaalkii uu maraya sagaal boqol oo kun oo qofkii xataa hadduu soo iibsado uusan ka heli karin lacagtii ay ku soo iibiyo waayahay marka markii aan ka bilaawno xabadda mooska ah een, imisay joogi jirta haddase imisay joogtaa
hadda xabadda mooska haddii aad tiraahdo waan gudiya waxay noqonaysaa inaad tiraahdo xabadii laba kun waayo kun iyo boqolaal isagaa kugu fadhiya haddii la fiiriyo qof walba markii ay wasayna uu suuqi hadda uu soo iibiyo sii gado dadku waxay moodaan ninka soo gadanaya xataa inuu lacag saaranayo laakiin lacag cod ka helaysaa ma jirto waxaa meesha loogu shaqaynaya waxay tahay maanta maxaa la heli karaa waxba adan helin baaba hadda ay kaasii dhimaysaa lacagtaadii sagaal boqol oo kun adaa kasoo bixinaya sagaal boqol oo kun markaad kasoo bixidana waa kintaal shilling kintaal hadda dad insatin waxaa lagaa rabaa soomaa inaad kafaaraysa dadku tiris bay rabaan boqolaale rabaan sagaal sagaal boqol sideed boqol todoba boqol rabaan lagama keeni karo runtii waxaa waaye in waxay noqonaysaa oo aad adii laftaada lacagtaada meeshay sii jirtaa maahane inaad iska iibiday dadkaana ugu danayso waayahay marka ganacsatadiina dhinaca mooska ah ee een, g- ka ganacsada maxaa faa'iidaho idinkugu jira haddaaba aad ka helaynin wax dhaqaale ah
berri soo raqiisiga qof walba isleeyahay saasaa loo gadaa maahane ma hadda cidda dhaqaale iyo wax ka raadinaysa ma jirto ciidinta waa waxaan horta moos waaye haddaad soo badsatona hal mar inta bislaado eger noqonaa wax yar hadda qofkii egerba iibsin jiray bilbiis ama heli hadda wuxuu gadan karaaba waaba saddex kintaal ama afar kintaal qof oo isku dayaysa ma jirta wax badan waayahay ee, dhinacii een, qudraddii kale maxaad nooga sheegi kartaa adiga ganacsatada kale ee saaxiibada aad la tahay oo kula ganacsada een, liintii iyo een, yaanyadii iyo qudradda kale iyaga maxaad war hoo ka haysaa wallaahi ni horta gabdho badan baa horta moos igu iibsado yaanyadii sacadaadayaan arkay Eh, runtii gabdho xataa waxaan arkay yaanyadii miraheeda xataa tirinaya oo xabad xabad u tirinaya rubac baa la gadaa soomaan desac yar oo caana booraha baa taqaanaa weyn aad iyo aad kaabaa boqolku la iibinayaa kaa markii la gadayo kaa markay keensato daqaarka la timaaday tirinaysaa oo laba laba xaba ama saddex saddex xaba u tirinaysaa saddex xaba laba kun ama afar xaba oo saddex kun oo shilin oo xisaabeysaa oo saddex xabo iyo afar xabo oo yaaya ayaa waxaa la gadayaa saddex kun oo shilin Aa, afarta xaba oo yaanyada iyo saddex kun oo shilin ku xisaabeysaa lacagteediina u imaanaysa in kale meesha ku ku xisaabay kadib bay wiilskeeda la tegey ayadoo suuqa ka bixin marka waxa een, qaasha noqday keliya ma mooskii iyo- iyo iyo- iyo- iyo yaayadii amase qudraddii iyo- qudradii oo dhan qudradii waa wada raacsan tahay hal moos keligii ma aha horta wixii beeraha ku yaal oo dhan waaye barbarooniga hadda waxaa lasoo geynayaa isagoo aad moodo xabad yaanyaa ayaa lasoo geynaya madaras haye barbarooni haddaa aragta adigu ma iibsa karti waa fiirinaysaa waxaas leedahay waxaan ma raba asagai abaqaala taasoo dad aragtana ma iibsa karti waayahay maxaa la idinkugu sheegay marka een, waxa qaasha ka dhiga qudradda runtii niyo horta waa ayaamihii hadda weliba ugu go-naa adii waa wax badan baa dhacsoomaa qoraxdaa beerihii haysay qudrada heyel ku taala oon dartiisa u baaba'day hadda iyo kobaca waayo oo hadda kadib oo la abuurayo waay ma marka qof hadda kadib wax la abuurayo qof sugi kara mala mar walba waxaa lasoo goynaa wixii waa miro oo kalaa waayahay ganacsatadiinii marka haddaad sheegaysaan een, lacagtaad kasoo bixin jirteen een, een, qudaarta islamarkaana aad dib dadka uga gedi jirteen haddii adinkii qaali ay idinku tahoo wax faa'iida aadan ka helaynin ma jirtaa ganacsato suuqa isaga baxday
wax badan baa jira wax badan baa jira dad badan oo xataa waxaa jira oo miisleyda oo hadda oo kale oo anaga naga sii adeegto oo ayaga laftooda iska seexdeen oo hay- hay- waxay isleeyihiin hadda haddii aan bardhadii oo kale iibsan karo oo ma iibsan maayo waa bardhadii aba soddon shan kun oo shilin iyo afartan kun la iibinaya maxaan ka gadaayo leeda basasii way tirinayaan oo shan iyo labaatan kun hadii laga siiyo shan iyo labaatan xaba xataa ma noqonayso waxay noqonaysaa xabadii inay laba kun iyo shan boqol ama saddex kun gado ama jeexi ay laba kun gado
marka u- ma markii ugu horraysaa oo qaali noocaana qudradda ay noqoto mase waa waqtigaan un bis waa markii ugu horreeyey oo qudaarta oo dhan ay qaali noqoto iyal waxay noqon jirtay mooska unbaa xoogaa dib u dhac geli jiray oo sare u kaciisa uu bilaaban jiray saacadan oo kale markii soonka soo dhawaado laakiin inta kale caadi ahaan jireenoo siida yaayada markii soon soo dhawaado waxay ahaan jirtaba rubaceeda dhan ba labaatan kun labaatan iyo shan kun meelahaas isku ahaan jirta laakiin hadda waxaa weeye abaarahaas yar ee meesha soo galay ee webi la-aanta webi biyo la-aanta ahaa sidaa darteeda waa malaynayaa mi inay noqotay maani si kale annaga hadda qudaarta nagu kaceebin waayahay cumar marka hadda maxaad filanaysaan een, een, muddo intee la eg ayayse een, qaaliga een, een, qudaartu ay socotay wallaahi niyow ilaahay waan tala saaranaynaa maaye wax hadda laisleeyahay berri ama berri dambe iyo ma jirto qof walbaba saa dambe isku noqon doontaa unbuu ku shaqaynaya maaye qof hadda shaqadiisii iska joojin kara ama meeriguu sheexera ma jirto
waa tahay aad buu mahadsan yahay kaasina waa mid ka mid ah ganacsatada een qudaarta ku iibiya suuqyada magaalada muqdisho oo sheegayay in heerkii ugu sarreeyey dhinaca saro kaca qudaarta uu ku yimid ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu noo soo raqiisiyo qudaarta oo ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee dadka soomaaliyeed ay isticmaalaan oo beerahana laga soo saaro waayahay aad iyo aad buu umahadsan yahay ganacsadaas barnaamijka faaqidaada wararka ayaan weli ku guda jirnaa waxaana la sheegayaa dhinaca xuduudda wadanka etoobiya ilaa iyo boqol caruura oo kol hore lagu afdu ama bishii hore lagu afduubtay galbeedka dhinaca xuduudda wadanka etoobiya lasii daayay waxaana caruurtan ay kamid ahaayeen boqol caruur sagaal iyo toban kamid ah caruurtaas ayaa waxay kamid ahaayeen boqol caruura oo la afduubtay waxaana la sheegayaa in boqolkan caruurta ay ka mid ahaayeen laba boqol oo ruux oo markii horeba la dilay waxaana ka dambeeyey qoomiyadda murile maleeshiyaad markaasi ku abtirsada sida warbaahinta loo sheegay inkastoo dowladda etoobiya markii horeba ay beenisay in south suudan ay arrintaasi ku lug leedahay hase yeeshee labada wadan xuduudda u dhexeysa ayaa dadkaasi ama caruurtaas boqolka gaaraya lagu afduubtay dhinacii isboortiga haddaan u gudagalana kooxda kubadda cagta manchester united ayaa guud ahaan hankay ku aadanaa inay ka qayb gasho sanadka soo aadan koobka champion leaga ayaa hankii xalay laga riday kadib markii ay kulan adag ay ugu tagtay garoonkeeda kooxda kubadda cagta ee westham united oo sanadkan aad looga yaaban yahay kulankuna wuxuu ahaa kulan aad u adag kooxda kubadda cagta manchester united markii hore gool ayaa looga naxsaday way soo bareejaysay markaa waxay ka dhigtay laba iyo hal intay gool kale ku dartay hase yeeshee markii ciyaarta la isku soo laabto in muddaa ay socoto ayaa manchester united intii halkii gool laga bareejeeyey misena loo saaray wuxuuna kusoo gabagabooba kulankii saddex iyo labo oo guusha ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee westham manchester united xalay haddii ay guul gaari lahayd amaba ay bareejegin lahayd xoogaa weli waxay sii yeelan lahayd niyad ah in ay xan u taagto inay ka qayb gasho sanadka soo aadan koobka champion leaga hase yeeshee waxay ku biiraysaa kooxo waaweyn oo horeyba ugu hingooba in koobkaasi ay ka qayb galaan sanadka soo socda ay ka mid tahay kooxda kubadda cagta ee chelsea dhinaca kale waxaaba ayna isku degan weli dhinaca westham sidoo kale manchester united manchester city dhammaantood way iska wada ag dhow yihiinoo koox kasta haddii kulanka soo aadan ay laga badsho waxaa natiija la-aan ku dhici doontaa kooxdii xilligaas laga badsho tii guul gaartana xooga hambay yeelan doontaa inkastoo manchester xaaladeedu aysan caadi ahayn intaas ayaan kusoo idleynayaa barnaamijkii faaqidaada wararka oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaxiibkay najiib yare ayaa barnaamijkan farsamaynayey anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinana waa idinla socodsiinayay barnaamijka waxaan idinkaga tegayaa heystii guubaabada heedoo dhanka ciidamada ku saabsaneede soomaaliya waxaa idin leeyahay meel kastaa joogtaan nabad